بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماضه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hureyra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam aliimaanu bidcun wasabcuuna iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan aw bidcun wasituuna shucba ama waa dhowr iyo lixdan qaybood aclaaha waxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qowlkaas ayaa ugu sarreeya in lagu qowlo oo lagu dhawaaqa ayaa ugu sarraysa wa adnaaha iimaanka waxaa ugu hooseeya xagga darajada imaadat aladaa ay isaalat aladaa waxyaabaha dadka dhibaya awsaakhda iyo wixii dadka dhibaya in laga zuuliyo cani dariiqi waddada waalxayaa'u xishoodka shucbatun min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid a xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay fii shucabi اliimaan iimaanka qaybihiisa ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam si guud uga hadlay wuxuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu yahay dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood awdu waa shakun min araawi waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu sarreeya kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxaa ugu hooseeya imaadat aladaa cani ariiq waxyaabaha dadka dhibaya in waddada laga zuuliyo ayaa ugu hooseysa waxaana qaybaha iimaanka ka mida xishoodka sidaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam culammada qaar ka mid ah waxay tiriyeen ama ay isku dayeen inay tacyiiniyaan oy cayimaan dhowr iyo toddobaatanka qaybood ee iimaanku ugu qaybsamayo qaarkood waxay sheegeen dhowr iyo toddobaatankan qaybood inuu iimaanku yahay waxayna isku dayeen inay magacaabaan hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex ayuu ka magacaabay xadiidkan kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah iyo imaadat ladaa cani ariiq iyo alxayaa saddexdaas ayuu ka tilmaamay intii kale muusan sheegin nebigu sala allahu calayhi wasalam culamada qaar marka inay tilmaamaan oo ay kulligood wada magacaabaan ayay isku dayeen laakiin arrintaasi waxay dhalisay khilaaf fara badan maxaa yeelay iimaanka shucabtiisa ee qaybihiisu waa badan yihiin haddii qaybo la cayimo waxaa jira qaybo kaloo laga tegayo oo culammada qaar ay leeyihiin intaasaa laga tegay in lagu dara ah qaar waxay yidhahdeen dhowr iyo toddobaatan waa ka badan yahay calaa kulli nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay iimaanku inuu qaybsamo xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa iimaanku inuu yahay darajaad waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa iimaanku inuu qaybsamayo kala sarreeyo uusan ahayn hal shay oo isku xihan khilaafan libacdi ahli lbidac ahlulbidaca qaar ka mid ah waxay qabaan iimaanku inuu yahay juz-un laa yatajaza waxay aaminsan yihiin iimaanku hal qayb inuu yahay kalana uusan kala haraynin waa madhab lmurji'a waalkhawaarij khawaarijta iyo murji'ada labaduba waxay qabaan iimaanku inuusan qaybsamin lidaalika waxay leeyihiin qofka hadduu kabiira ku dhaco khawaarijtu waxay leeyihiin islaamkii waa ka bax qofka kabiira hadduu ku dhaco dembi weyn uu ku dhaco iimaankii waa ka wada guurayaa wax iimaana ma laha lidaalika gaalnimay ku xukumayaan murji'aduna waxay leeyihiin waa mu'min kaamiluliimaan qofka hadduu kabiiro ku dhaco xataa waa mu'min iimaankiisu waa buuxaa waa dhammaystiran yahay oo iimaankiisu ka iimaani jibriil oo kale waa ay leeyahay jibriil oo kale iimaankiisuu la eg yahay ma nuqsaamin dembi kastuu sameeyo waxayna dejisteen qaacida ah laa yaduru maca aliimaani dembun marba hadduu qofka mu'min yahay dembi waxba u dhibi maayo labada qolaba haba ka kala fogaadaan oo hadda khawaarijtoo kale ayaga waa gaalaysiinayaan qofka kabiiro ku dhaca murji'aduna waxay leeyihin waa kaamilu liimaan laakiin labaduba maxay ka siman yihiin iimaankuma qeybsamo ayay ka siman yihiin ahlu sunnaha waxay qabaan iimaanku inuu ziyaado nuqsaamo iimaanku waa qaybsamaa iimaanku waa darajaad waa kala sarreeyaa mar waa kordhaa marna waa nuqsaamaa yaziidu biaaca wa yanqusu bilmacsiya biaacati illaahi iimaanku waa ku ziyaadaya waa ku kordhaya bimacsiyati illaahi caza wajalla iimaanku waa ku nuqsaamaa qofka hadduu ilaahay caasiyo iimaankiisa hoos uu dhacaya hadduu ilaahay ateeco iimaankiisu waa ziyaadaya waa kordhaya taa waxay tusinaysaa marka iimaanku inuu qaybsamayo ou ajzaa iyo qaybo leeya oo uusan ahayn hal qayb oo isku xiran inuusan ahayn adilo fara badan ayaa waxay tusinaysaa iimaanku inuu ziyaado liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إيمانك وزيادة سيدا أو زيادة haddana waa nuqsaamaya haddii aad wax nuqsaamida aad la timaado siduu u ziyaadayo ayuu u nuqsaamaya haddii aad la timaado wixii iimaankii nuqsaaminaya ama hoos u dhigayay xadiidkani marka labada qolaba raddi buu ku yahay khawaarijta iyo murji'ada maxaa yeelay xadiidka nebiga wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu qaybsamo iimaanku inuu leeyahay meel sare iyo meel hoose inuu leeyahay waxaa kaloo xadiidka ku jirta ama laga qaadanayaa iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad waana caqiidatu salaf iimaanku waa qowl biاllisaan واctiqaad biاlqalbi وacamalu biاljawaarix yaziidu biاطaacati wayanqusu biاlmacsiya sidaasay salafkii ku qeexeen markay iimaanka ka hadlayeen iimaanku waa qowl carabka looga dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo jawaarixda iyo xibnahana looga camal falo looga dhaqmo iimaanku inuu qowl yahay xadiidkaanaa tusinaya aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah iimaanka waxaa ugu sarreeya in la yidhaahdo laa ilaaha ila allah waa qowl iyo hadal wuxuuna nebigu ku sheegay inuu iimaanka ugu sarreeyo iimaanku inuu camal iyo ficil yahay isla xadiidkan baa u daliila waadnaaha imaadat اladaa can اطariiq waddada in laga leexiyo waxyaabaha dadka dhibaya ma qowla mase waa ficil waa ficil ficilkaasi waa min aliimaan iimaankuu ka mid yahay iimaanku marka waa qowl carabka looga dhawaaqo xibnaha laga sameeyo qalbigana laga caqiideeyo laga rumeeyo wuxuu xadiidkan raddi ku yahay mar labaad qolada leera almurji'a maxaa yeelay murji'adu waxay qabaan camalku inuusan iimaanka ka mid ahayn magaca murji'ana waxaaba loogu bixiyey liannahum yu'akhiruuna alcamala can aliimaan camalkii bay waxay ka dib dhigaan iimaanka waxay leeyihiin qofka camalka uu samaynaya iimaanka kama mid ah inuu camalku iimaanka ka mid yahay xadiidkaa tusinaya oo waddadoo laga leexiyo waxyaabaha dadka dhibaya nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay iimaanka ka mid tahay waana camal alimaamu albukhaari raximah ullah wuxuu aada ugu radiyey murji'ada iyo khawaarijta labaduba fii saxiixi albukhaari fii kitaabi aliimaan min saxiixi albukhaari labada qoloba si xeel dheer ayuu u radiyey waxyaaba uu ku radiyey murji'ada waxaa ka mid ah ama uu u soo qaatay qowlu llahi caza wajal wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum markaasuu yidhi yacnii salaatakum aliimaan halkan salaadaa loola jeedaa salaadu ma camala mase waa qowl salaadu waa camal la samaynaya waa ficil waa ficil rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo qucuud intaba leh allah subxaana wa tacaala salaaddii iimaan buu ku magacaabay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum maxaa yeele aayaddu waxay ku soo degtay qolo saxaabada ka mid ah ridwaan ullaahi calayhim oo markii khamrada ilaahay xarimay ayay waxay yidhaahdeen walaalaheen yani waxaan dhihi lahaa markii qiblada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga jeediyey min beyt almaqdis oo loo jeediyey ila alkacba ayay yidhahdeen walaalaheen u tukan jira ilaa beyt almaqdis salaadoodii sidee noqonaysaa walaalaheen dhintay ee hore u dhintay ayagoo salaadii u tukanaya ilaa beyt almaqdis xukunka salaadoodu waa max arrintaasay ka walwalsanaayeen allah wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum aayaddaasuu soo dejiyey iimaanka muxuu ula jeedaa marka salaadii aad u tukateen ilaa beyt almaqdis ilaahay idinka dayici maayo maxaa yeele beytulmaqdis markaas qiblay ahayd qiblada sharciga ee jirtay markaas beytulmaqdis ay in loo jeesta ayay ahayd marka ilaahay salaadiina ma dayacayo salaada ayaa loola jeedaa iimaanka marka camalku waa min aliimaan in la yidhaahdo camalka iimaanka kama mid ahna waa caqiidat lmurji'a waana qowl baila wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku wuxuu ka mid yahay xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a waxaa xadiidkan ku jira inuu nebigu boorinayo sala allahu calayh wasalam xishoodka xishoodku waa sifo fiican qofka inuu yahay qof xishood badan waa sifa maxmuuda xishoodkuna waa laba qaybood alxayaa min allah iyo alxayaau min cibaad illaah labadaba waa laba sifo maxmuuda inuu qofka ilaahay ka xishoodo sidee ilaahay uga xishoonaysaa subxaanahu wa tacaala waxaad ilaahay uga xishoonaysaa wuxuu kaa dalbaday inuu kaa waayo waa inaad ka xishooto wuxuu alla ku amray uu ku yidhi sameey inuu kaa waayo waa inaad ka xishooto wax ilaahay uu kaa reebay uu kuu diiday inaad la timaadana waa inaad ka xishooto maxaa yeele alla mar walba waa ku arkaya subxaanahu wa tacaala fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ilaahay mar walbaasaa ku arkaya waxaad ku hadlaysuu og yahay wuu maqlayaa ficilka aad samaynaysa wuu arkayaa quluubtaada waxa ku jirana ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogyahay waa caliimun bidaati suduur maadaama maraad ilaahay ka qarsoon tahay aysan jirin waxaa la rabaa inaad ilaahay ka xishooto oo inaad dembi gasho yacni dembi inaad la timaaddo ood ilaahay caasido waa inaad uga hakato xayaa'an min allah xishodaad ilaahay ka xishoonaysa subxaana wa tacaala inuu kugu arko adigoo ku dhex jira wuxuusan raalli ka ahayn wuxuu kaa dalbaduu ku amrana inuu kaa waayo inaad ka xishooto xishoodkaasi waa xishood maxmuuda oo la mahdiyo xishoodka labaad oo alxayaau min cibaad illaah inaad addoommada ilaahay ka xishooto qofku hadduu xishood beelo khayr ma laha hadduu noqdo qof maxishoodo ah wuxuu doono ku hadlaya dad waaweyn aan ka xishoonayn kuwo maaragtay ixtiraam ka mudan aan ka xishoonayn qaraabo iyo xidid aan ka xishoonayn qofkaasi khayr ma laha qofka inuu xishood leeyaha waay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxay saxaabadu ku sifeeyeen inuu ahaa ashaddu nnaasi xayaa'an dadka kan ugu xishoodka badan calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ku tusaaleeyeen ay yidhaahdeen wuu ka xishood badnaa gabadha yar ee dhallinyarada ah oo ku jirta fii khidriha xadiid abi saciid radi allahu canh khidrigu waa aqalka carabtu waxay samayn jireen gabadhu markay soo baaluqday soo qaangaarto ama ay soo weynaato aqal gooniyaha loo samayn jire oo u gaara meeshaasay ku jiri jirtay maysan aqoonin dhaqan iyo dhexgal oo ay la dhaqmaan ama ay dhex galaan ragga markay gabadhu gabar bikraa tahay rag la mucaamaladoodana aysan garanaynin dadka ayadaa ugu xishood badan asalka waa sidaas nebigu waa ka xishood badnaa sala allahu calayhi wasalam laakiin xishoodkaasi macnihiisu ma aha inaad shay xaaraama inaad inkirto inaad ka xishooto taa xishood lama yidhaahdo munkar haddaad aragto waa inaad inkirto laakiin inaad tidhahdo munkarkan inaan inkiro waxaa ii diido waa xishooday xishood ha ku magacaabine waa ka daciifay dheh waa dacfiya taagdarro wa xishood lama yidhaahdo wanaagga dadka in la faroo loo sheegana lagama xishoodo taa xishood ma ah xishoodka waa wixii xun oo aan fiicnayn samayntooda inaad ka xishooto oo aad nacdo in maaragta waxyaabaha sharaf sharaftaada dhaawici kara waxyaabaha een, xumaanta ah oo laga yaabo dadka qaar inay kugula yaabaan oo cirdigaaga iyo sharaftaada dhibaato u keenaya inaad ka xishooto ood ka gambato wuxuu nebigu soo maray sala allahu calayhi wasalam nin ansaariya oo walaalkii waaninaya nin walaalkii wacdinaya wuxuu leeyahay adiga xishood badanida dadka qaar siday hadda ku taliyaan waa oo qofka waxaa lagu dhiiro gelinaya inuu xishoodkii lumiyo marka wuxuu lahaa maxaad la xishoonaysaa xishoodka iska dhaaf asoo sidaa ku wacdinaya nebigu soo mara calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dachu fa ina alxayaa'a laa ya'ti ilaa bikhayr war ka leexa buu yidhi ninkan aad leedahay xishoodka iska dhaaf ka leexo ha ka celinin xishoodka xishoodka waxaan khayr ahayn lama yimaado xishoodku waxaan khayr ahayn lama yimaado qofka hadduu xishood leeyahay waa waansamaa inta badan haddii dembi uu galo laga waaniyo waa xishoodaa wuxuu ka xishoonayaa inuu dembiga ku dhiirado waa khayr iyo wanaag qofkaas ku jira wa laakiin hadduusan waxba ka xishoonayn oo wuxuu doono ku hadlayo oo ficilkuu doono samaynayo kaasi wax khayra ma laha xishoodku marka waa min aliimaan والحياء شعبة من الإيمان حشوتك وقيب إيمانك كم إذا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما, من ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا, إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة علي رسولك عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إذن كما مد أها قف أما أحد إلا سيكلمه ربه إلا ربي جيب الله للدونة يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أصيغي إلهي wax tarjamaanah oo u kala tarjumayo u dhaxeeya ma jiraan fayandur wuxuu fiirinayaa addoonkii aymana minhu dhankiisa midig falaa yaraa arki maayo ilaa maa qadama ilaa wuxuu hormarsaday mooyaan wayanduru wuxuu fiirinayaa ash'ama minhu dhankiisa bidix falaa yaraa ma arkayo ilaa maa qadama ilaa wuxuu hormarsaday mooyaan wayandur wuxuu fiirinayaa bayna yadayhi hortiisa ayuu fiirinayaa falaa yaraa ila annaar waxaan naar ahayn arki maayo oo tilqaa'a wajhihi wejigiisa ku beegan naar hortiisa ku beegan mooye wax kala arki maayo fattaqu naara naarta iska ilaaliya walow bishiqi tamra walow aad iskaga ilaalisaan oo aad sadaqaysataanba hal xaboo timira jabkeeda aad sadaqaysataani naartu un wax iskaga furta faman lam yajid qofkaan jab timira helin fabikalimatin ayiba ha sadaqaysta kelimad wanaagsan hadal wanaagsan ha ku hadlo cadaabka ilaahay ha iskaga furto war wanaagsan uu ku hadlo muttafaqun calayhi xadiidkaa wuxuu nebigu ku sharaxayaa sala allahu calayh wasalam addoonka xaalkiisa markuu ilaahay hortaagan yahay addoon walbo addoommada ka mida sida uu ilaahay u hor istaagayo subxaana wa tacaala iyo xaalkiisa sida uu noqonayo wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma jiro axad ilaa ilaahay baa la hadlaya qofkaasi allahna wax tarjumaan uma dhexeeyo tarjumaan uma dhexeeyo maxaa yeele hadda wax ilaahay loo tarjumayo maba jiraan subxaanahu wa tacaala si toosa ayuu allah subxaanahu wa tacaala addoonku wuxuu ugu wajahayaa su'aalaha addoonkana ilaahay buu u jawaabayaa wax maxkamaddii allah buu taagan yahay subxaana wa tacaala been ma sheegi karo maxaa yeele ku baxsan maayo hadday isku dayaan inay been sheegaan afkaa laga xirayaa xibnahoodaa hadlay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun gacmihii baa hadlaya lugihii baa markhaati kacaya afkana waa la xirayaa ilaahay been looma sheegi karo subxaana wa tacaala adduunyada markii la joogo qofka markii la yidhaahdo maxkamadaa lagu soo taagayaa waxaa laga yaabaa muddo dhan inuu walwalayo oo uu ka fakiraayo siduu uga baxsan lahaa maxkamaddaas markhaatiyaal been uu soo abaabulayaa wuxuu isku dayayaa hadallada la weydiinaya iyo waxyaabaha loo bandhigaya su-aalaha ku wajahan inuu iska leexiyo iska dadbo wuxuu isku difaaca inuu helo haddii la yidhaahdo maxkamadaadu waa berri caawo oo dhan waa xisaabtamaya waxaa laga yaabaa caawo o dhan inuu ku fakiraayo sida su-aalaha uga jawaabi lahaa iyo waxyaabaha ku soo arooraya wuxuu saas uga naxsan yahay waa insaan asigoo kalea maxkamad uu maxkamadaynayo waa siri karaa beenaa loo sheegi karaa markhaatiyo beenaha loo soo bandhigi karaa hadduu ku xukumo xataa ciqaabtuu ku ciqaabayo waa ciqaab bashar ama waa ku xirayaa waxa ugu badan waa inuu ku dilo dilkuna hadda waa xanuun hal mar ku dhaafaya laakiin allah subxaana wa tacaala callaamu lghuyuub waxaa ka qari karta ma jiraan wax la hilmaamayana ma jiraan saxaa'ifu acmaalika waa qoran yihiin wax walbood samaysay ama ha yaraato ama ha weynaato waa kuu diiwaan gashanta ama waxaad ku hadasha ha ahaadaan ama ficil aad samaysay adigu hadda ma xasuusan karti waxaa laga yaabaa hadda haddii nala weydiiyo shalay maxaa samaysay inteenna ma xasuusan karno in badan waxyaabo waaweyn waa laga yaabaa qofka inuu xasuusto laakiin waxyaabo fara badan uu fududaysanayo soo sameeyey ama hadala ama ficila ma xasuusan kara haddii hadda la weydiiyo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa malaa'igtu u xil saaray way diiwaan geliyeenoo waa qoran yihiin waxaas oo dhan maalinta qiyaama marka waa lagu soo hordhigayaa walidaalika gaaladu waxay ku calaacalayaan maalinkaas oy leeyihiin yaa weylatanaa maa lihada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha waa maxay leeyihin kitaabkan aan waxba ka tegayn wax yar iyo wax weyn wuxuu ka tegaaya ma laha wax walba waa qoran yihin ilaah ayaa hor taagan tahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam qofka markuu ilaahay hor istaago ayadoo asiga iyo rabbigii cidna u dhaxayn dhankiisa midiguu fiirinayaa waxaa ka xiga camalkiisa wax kale ma jiraan ehel iyo qaraabe iyo asxaab iyo midna ma laha waa camalkaagii wuxuu fiirinayaa dhanka bidix waxaa weeye waa camalkiisii wax kale ma jiraan hortiisuu fiirinayaa waa jahannama ciyaadan billaah jahannamaa hortiisa ka muuqata waxa keliyuu ku badbaadi kara waa maxay waa camalkaasi inuu noqdo camal saalixa oo cuslaada oo miisaankiisa u cusleeya intaas keliyuu ku badbaadi kara falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab iyo qaraabo maalinkaa ma jiraan qaraabadaa hadda loo dembi darteed loo dembaabayo loo xusul duubayo sayi'aadka iyo xumaanada loo dhexgelayo sidii ayaga loo difaaci lahaa ama loo taageeri lahaa maalinkaas waxba kuu tari maayaan iska daa qaraabo kore eh hooyada iyo aabbaha oo dadka kugu jecel maalinkaasi waxba kuu tari maayaan adigana waxba u tari maysid yowma yafiru اlmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih wuxuu ka cararayaa walaalkii buu ka cararayaa hooyadii buu ka cararayaa aabbihii buu ka cararayaa wiilashii carruurtii u dhalow ka cararayaa xaaskiisuu ka cararayaa intii ugu dhoweyd ugu jeclaa waayo bulshada waa dadku dad ugu jeclaa maalinkaa waa ka cararaya maxaa yeele qof walba arrin ku filan ayaa haysata bal wuxuu jeclaysanayaa kulli inay naar galaan keligii uu badbaado keligii inuu badbaado tamaninaya oo jeclaysanaya marka midig iyo bidih camalkiisaa ka jira hortiisana jahannamaa ka muuqata maalinka alla wuxuu leeyahay yaa macshara aljinni waalinsi in istatactum an tanfuduu min aqdaari asamaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisulطaan jinni iyo insiyo haddaad awooddaan inaad baxsataan oo jihooyinka samaawaadka iyo arlada mid ka mida aad ka baxsataan isku daya inaad baxsataan carara maanta ma baxsan kartaan ilaa bisulطaan xujo mooye wax kalood ku baxsan kartaan ma laha waxaad ku badbaadi kartaan camalkiinnu inuu noqdo saalix waxaad ku badbaadi kartaan in miisaankiinna iyo xasanaadkiinu ay cuslaadaan intaa keliyaad ku badbaadi kartaan laakiin qof carari kara iyo qof isqarin kara iyo mid dhuuman kara midna ma jiraan jahannama hortiisay ka muuqataa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fattaquu nnaara war naarta iska ilaaliya naarta sidee la iskaga ilaalinaya ma ciidana u wadanaysaa ood uga gaashaamanaysaa maya xoogaad leedaha miyaa iskaga ilaalinaysaa wax xoogood leedaha ma jiraan laakiin naarta waxaad iskaga ilaalinaysaa waa biطaacati illaahi caza wajal ilaahay inaad adeecdo cibaadada ilaahay iyo daacada ilaahay aad ku dadaasho fattaquu nnaar walow bishiqi tamra walow timir jabkeedba ha ahaato wax uunla baxa sadaqada sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam tudfiu nnaar naarta ayay demisaa dabka iyo ciqaabkii iyo naartii ku asiibi lahayd sadaqadaa kaa deminaysa wax sadaqayso walow timir jabkeed waa waxa ugu yar haddaad weyso timir jabkeed oo ah waxaad sadaqaysata aysan jirin hadal wanaagsan sadaqayso alkalimatu ayiba waa sadaqa hadalka wanaagsan sadaqa waay haddii aysan jirin waxaad sadaqaysato hantiya marka nebigu wuxuu nagu boorinayaa sala allahu calayhi wasalam in maalinkaa loo camal falo loo shaqaysto qof walbana uu ku dadaalo inuu ka badbaado cadaabka ilaahi subxaana wa tacaala ariiqa looga badbaadi karo waa hal ariiq waa wada waa waddadii nebi moxamed oo la qaado sala allahu calayhi wasalam in lagu dadaalo alikhlaas walmutaabaca acmaasha saalixada in lala yimaad ayadoo ikhlaas iyo mutaabaca lagu ilaalinayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin